asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halkan waa golaha nineteenskis golaha codka shacabka soomaaliyeed golaha codka shacabka soomaalida caawa waxaa golaha masul noogu ah aqoon-yahan faysal cabdi rooble oo shir ballaaneed kaga qayb galay dalka jabuuti magaalada jabuuti shirkaasi oo lagaga hadlayay arrimo aada u fara badan isu socodka shanta soomaaliya sidoo kaleeto lagaga hadlay waa sida warbixinta kusoo baxday ganacsiga iyo isugudubka ay wada yeelanayaan mujtamaca soomaaliyeed ee ku nool geeska africa iyo meelaha kale caalamka meelkasoo joogaanba yaa ka soo qayb galay waxaa lagaga hadlay ujeedadu maxay ahayd waa arrimaha faysal inoo faahfaahin doono sidoo kale faysal wuxuu nagala hadli doonaa caawa bal dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay soomaaliya kuwii ugu muhiimsanaa warbixinteeda caawa la siin doonaa waxaa qaadi doonaa sida aalaada had iyo jeerba ay qaadaan wasilada kala duwan ee golaha uu leeyahay com arrimaha dot com saadaal news dot net buntland dot com iyo buntland observer dot com magacaydu waa dhagood ee golaha nineteen sixty soo dhawo faysal adoo mahadsan waxaad jeclaan lahaa marka ugu horeysa inaad ku bilowdo adigu saddexda dhacdo ugu waaweyn ama dhacdooyinka ugu waaweynaa ee soo maray soomaaliya sanka two thousand seventeen caaway tahay december soddon two thousand seventeen kadibna aad mujtamaca sinada wadaagto shirkaasi qaabku u dhacay cidda kasoo qayb gashay maxaa kasoo baxay ujeedada loo qabtay sa maxay ahay wasalaamu calaykum waxmatullah wabarakatu soo dhawo faysa
waayahay dagood aada baan u dhowahay adiga iyo bulshadiinana aada iyo aad baan idinka mahad celinayaa martiqaadkan in aan idinla qaybsado wixii jabuuti ka dhacay oo shir weyn ahaa bal intaanan shirka iyo hadafka iyo micnihiisa ballaaran u gelin waxaan jeclahay sida aad baad sheegtay in si duuduub ah aan naqtin ugu sameeyo walba aniga say ila tahay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dhacay sanadkan aynu hadda gebagabeynay ee ah laba kun iyo toddobiyo toban dhacdada ugu weyn ee jeclahay inaan ugu soo horreysiiye waxa weeye kow doorashadii la doortay maxamed cabdilaahi farmaajo oo madaxweyne loo doortay sanadka bilowgiisii oo runtii ahayd arrin aan la filayn inuu kusoo baxo marka la eego jeerkiisa marka la eego xooga uu ku lahaa siyaasadda iyo network muqdisho iyo agaarkeeda iyo gobolladaba in arrin aada iyo aad sanadka loo tilmaami karo ay noqotay oy taa weheliso macnihii soo dhoweyntii sida qaraxa u dhacday ee soomaali meel kasta ay joogto including marka lagu daro soomaalida ka baxsan inta uu isagu hadda madaxweyne u yahay oo ah labada somali republic la oran jiray oo dadka aada iyo aad usoo dhaweeyeen taasi waa koobay ahayd tan labaad waxay ahayd oynu dhowr jeer meeshan kaga hadalay ummadda soomaaliyeedna meel kasta ay joogta gilgisay diibitaankii loo diiday cornel cabdikariim oo magaciisa lagu magacaabo qalib dhagax etoobiya ayadoon sharci loo marin ayadoon sharciga soomaaliya u yaalla la waafajin arrintaas ayadoon sharciga igaad u yaalla la waafajin ayadoon sharciga united nations ama jucuudo qurumaha ka dhexaysa u yaal aan la waafajin sarkaal soomaaliyeed oo naftiisa u huray dalkiisa xabadino ku dhacday dagaalkii seven sevenkana si fiican uga qayb galay inta habeen la afduubay in iyana etoobiya loo diibay iyadoo la ogyahay weliba in jirdalla ku dhaceen taasina waxay ahayd twenty seventeen ama sanadka aynu daafnay waxyaabihii ummadda soomaaliyeed gilgilay meel kastay joogaan tan saddexaad ee runtii gilgilasho kaba badan oo iyadu xanuun gaara lahayd xanuun lama ilaawaana lahaydna waxay ahayd dacdadii qaraxii loo geystay rugti ganacsiga ee zoba la yidhaahdo oo ahayd meesha hadda astaamin rabtay soo noolaashaha iyo dib usoo noqoshada soomaaliya gaar ahaan guud ahaan aynin guud ahaan soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho meeshaas mood iyo maalba waa lagu beelay dad badan oo laxaadle ayaa ku dhintay iyadoon tii zoba laga bogsana watii qaraxii s y l xarunteed hoteelkii oo rag badan iyo dumar badan oo dowladda u shaqaynaya ama xildhibaana ahaa lagu dilay marka horta saddexdaa dhacdo ayaad moodaa inay ugu waaweynaayeen saddexda midda hore faanfaan iyo farxad bay ahayd labada dambe xanuun bay lahaayeen waxyaabo kale oo yaryar oo meelaha lagu buuxin karaana way iska jiraan oo weliba sanadkan dabayaaqadiisa hadda dhacday gidigeenna aynu la yaabanahay oo ah dowladdan aan iska warhayn ee ee utu- hujuumaysa ama weerar ku qaadaysa xildhibaano magac dheer sida ha noqoto cabdiraxmaan cabdishakuur gurigiisa maalinta dow la weeraray raaligelina laga bixiyey iyo tan maanta dhacday oo odayga la yidhaahdo qaydiid ahna eh, guddoomiyaha ah, guddi hoosaadka dastuurka senatarna ah in gurigiisa isna la- la weeraray haddana muqdisho layskuba haysto sida arrintan u dhacday runtii eh, ilduufsun eh, iyo waxyeello weyna ku ah dowladda maxamed cabdilaahi farmaajo iyo xasan khayre horta dhacdooyinka waaweyn ee runtii la xasuusan doono anigu sidaan u malaynayo eh, kuwaasay ahaayeen laakiin dee kuwayow kalena way jiraan marka taa intaasaan kaga gudbaya waxaan jeclahay inaan idinla qaybsado shirkaas ka dhacay jabuuti oo ah, ah, ah, sideedaba loogu magac daray ah, ah, forum for ideas ama ah, goobdhig ama gunti u dhig ah, fakar isweydaars ah, iyadoo ka dhalatay ah, hay-adda la yidhaahdo ah, heritage institute oo muqdisho hadda muddada ka dhisnayd kana warbixin jirtay arrimaha siyaasadda ah, iyo ah, sidii loo dhisi lahaa haykellada ah, dowladda ayaa waxay hadda samaysay ama ay ku kacday waxay u bixisay annual forum for ideas ah, eh, gogol dhigga faka- fakarka guud ee soomaaliyeed oo sanadla ah haddana sanadlaha uu kani kii ugu horreeyey ahaa Een, marka institutekaas gudihiisa oo ah, ah, annual forum for ideas kollaba saddex hadaf leh oo balballaadan runtii saddexdaa hadaf haddii ay ka mada dhaliyaanna aniga aan u malaynayo in soomaali meel kasta ay joogto faa'iido u keenaya hadafka koowaad waxa weeye in la fahmo la shiilo la qaadaadigo siyaabihii loo horumarin lahaa ama loo heli lahaa ah, ah, degenaansho nabad iyo prosperity ama ah, barwaaqo sooran ummadda soomaaliyeed ay hesho meel kasta ay joogto tan labaad oo ah in la sameeyo ama la soo saaro ah, fakero ku dhisan ah, waaqici eh, sanad kastana laga soo saaro waxa la yidhaahdo reportcard meel kasta oo soomaali ku nooshahay ama republica ha ku dhex jireen inta federaalka ah ama kuwa ka baxsanba ha noqdeen iyo san saddexaad oo iyana noqonaysa in la dhiso ama la la- la- la joogteeyo gogol ay ummadda soomaaliyeed ku manaaqashooto soomaalidaasoo ah kuwa geeska africa ku nool iyo kuwa dibaddaba jooga marka waxaad moodaa in heritage ay culays weyn isa saartay oo kii hore ay siday ku ka ballaadan oo hadda ay rabto in ay ka eh, tala bixiso waxna ka tidhaahdo eh, boolisina ka soo saarto ama boolisiga loogu dhaqmayo eh, dadyoga soomaaliyeed jaha ay siiso eh, eh, soomaali meel kasta ay joogto marka tii hore ee soomaaliya keliyaata ku saabsanayd way ballaadiyeen taasna waxay ka timid baahi ay kollaba iyagu tilmaameen oo ka jirta in ummaddan soomaaliyeed ay isku hadaf tahay isku dan tahay xidhiidhkooda iyo isku tulkooduna aada iyo aada loogu baahan yahay haddii hadafkaa ay ka soo kaceen oy hadda aan u malaynaya anigu in muddo aba ay shiilayeen arrintaas haddana ay ka midadheliyeen iyagoo si ballaaran ula kaashanaya dowladda jabuuti ah, waxa ay ku guulaysteen inay isku keenaan inay macsuumeen boqol qof oo isugu jira bayac mustan dad eh, professional ah dad eh, barayaal ama eh, academics ah iyo dad eh, hormood ka ah eh, arrimaha bulshada ha noqoto ko- eh, qaybaha dumarka ha noqoto qaybaha eh, siyaasadda xildhibaano wasiir oo wasiirada ugu cadcad ah ay kasoo qayb galeen marka mudici iyo muxaafid ah, cid kastoo dowladda taageerta iyo cid kasoo horjeeda dowladahan agagaarka soomaaliya ku ah kuwa ka ka- ka- ka- ka mid ah xildhibaano kenya ka socda barayaal sare oo eh, qaybta etoobiya ee ee is- ee do- dowlad deegaanka soomaaliya soomaalida ee ismaamul ka socota diasporaha intaba waa loo dhannaa marka boqol qof oo la macsuumay oo runtii ahayd arrin culus in ay heritage isku daydo waxaan u malaynayaa kolba aakhiritaanki waxa ka yimid ilaa shan iyo sideetan sagaashan toban meelahaas oo ama cudurdaar yeeshay ama shaqo awgeed usoo bixi waaye mooyee waxay noqotay wax si fiican dadkii loo macsuumay uga soo qayb galaan very well attended waxaa lagu qabtay hoteelka ballaaran ee sharitan la yidhaah oo dadka la dejiyo bimacni meeshay dadku deganaayeen quudkana ay ay ka ka helayeen hase ahaatee shirka wuxuu ka dhacayey afartaa cisho isku daba joogga ahayd oo sideedda aroornimo markuu shirku bilaabmo toddobada wax ku dhodow uu dhammaanayey guriga ummadda jabuuti si officialana loo furay xidhitaankeedana uu lahaa madaxweyne ismaaciil cumar geelle oo runtii laba arrimood ka hadlay kow isagoo aada ugu mahadnaqay dadkaas soomaaliyeed ee kasoo qayb galay islamarkaana heritage ay shanjirsatay isagoo markaa ku magacaabay inuu aada iyo aada ugu sharfan yahay inuu gargaadiyo maadaama ay shanjir gaadhay isagoo ku mahmaahaya wixii shanjir gaadhaa inta badan wuu noolaadaa caruurta isagoo kusoo matalo qaadanaya iyo madaxweynaha ismaaciil cumar geelle oo runtii markuu tan ka hadlayey tixraac dib ugu noqday dowladdiisa iyo ummadda jabuuti qaybtii ay kasoo qaateen nabadeynta iyo dib soo celinta dowladda soomaaliyeed ilaa cagta markii laga soo bilaabo wuxuu aada iyo aada ugu qushuucay madaxweynuhu inuu arkay dad si cadcad oo xoog leh uga qayb galay shirkii carte iyo nabadeyntii soomaaliya dhowr jeerna jabuuti lagu qabtay dad berigaana arrinta gacanta kula jiray haddana kula jiray ayaa wuxuu dareemay ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto in aanay ka daalayn dib u soo nooleynta haddii shirka aan idiin yar gudagalo runtii mawduucyo badan baa laga hadlay mawduucyada badan ee laga hadlay waxa ugu cadcadaabay aniga ila tahay isku xidhka iyo isku tallaalka nolol maalmeedka iyo wakhtiga fog ummadda soomaaliyeed ha noqoto mishtarkooda ha noqoto waxbarashadooda ha noqoto wada noolaanshaha in xadkan ummadda soomaaliyeed la dhex dhigay oo hadda wax waaqici ah jirana adduunkuna saa ku xisaabtamo haddana in aanu xadkaasi dadka joojin laakiin lagu xisaabtamo in ummaddaa la isku toli lahaa marka runtii shir noocan weli ma uu dhicin oday meesha joogay oona hadda magaciisa xasuusanayn markii ummad soomaaliyeed oo shanta soomaaliyeed ka socota ay meel isugu timid waxa uu ku tilmaamay nineteeniya mar muqdisho s y s iyo gulubka ay macsuumeen soomaaloo dhan meel kastay kasoo kasoo jeedo marka runtii waxay ahayd arrin unique ah aniga inta ay noloshaydu joogtana arrintan waxay i xasuusisay anigu gaar ahaana khudbadayda aan ku daray waa maanta meel afartan sana muddo laga joogo oo shirweyno laakiin aqoonyaana u badan laisugu keenay muqdisho xilligii waktigiisi yaad bare soomaaliduna xoog lahay lagana hadlayey xornimada ismaamulka iyo madax banaanida ummadaha ku nool geeska africa taasi markaa wakti kulul bay ahayd oo colaad dalka iyo geyiga ka taagan tahay laakiin maanta iyadoon colaad caynkaasi ka taagnayn in soomaali ay is aragto munaaqashooto danahooda ka hadasho la ogaado dadkani inay isku mid yihiin wax u dhexeeyaana ayna jirin kan keniya ka yimid iyo kan hargeysa ka yimidna mararka qaarkoodba dad isgaranayo oo wax isku ah ay meeshii kasoo qayb galaan waxay ahayd waxaynaan kolba weliba dadkeena dhallinyarada ah wax aynaan weli arag marka runtii meeshaas laba sheeko ayaa jirta haddii aad hadda dhegaysatay macnihii introductionka aan bixiyey kow waxa weeye sheekada heritage iyo xilka ay qaadatay iyo mas-uuliyadda ballaadan ay heritage u badeeday in ay tidhaahdo ummadda soomaaliyeed waxa ka dhiman oo meel ay fikrada isugu wadaagsadaan baanu u samaynaynaa arrintaas waxay ahayd arrin ballaadan waa sheekada qaybta heritage ku saabsan qaybta labaad ee arrintan ku saabsan waxa weeye shirweynaha dhacay iyo qadiyadihii laga hadlay iyo sidii loo munaaqashooday inta aan shir tagaayay runtii inta badan waxaan arki jiray isherdi iska hor imaad iyo madaxoo la iskeliyo laakiin arrinta waxaan aada iyo aada ugu qushuucay una soo dhaweeyey waxay ahayd ilaa deelqaas ayay ayuu shirkaas afartaa isha noogu dhacay runtii mar keliya oo la isku buuqay ama arrin la isku qabsaday ma jirto marka waxaan is idhi talow ma waxaynu gaadhnay heerkii qofku markuu aada u dhibaatoodo final uu ogaan jiray in nidaamkii hore aan wax lagu wadayn nidaamkan cusub uu bedelayo haddii markaa runtii waan jeclahay inaad su-aala iga weydiisaan iyo
ciwaanada qaarkood waxaa ka muuqanaya ereygaa shanta soomaaliya shanta soomaaliya ereygaa waa waktigii gumaysiga ayaa dadka xorriyadda soomaaliya u dagaalamaa isticmaali jira waa shanta soomaaliya gumaysiga u qayriyey julaay feras nineteen sixty ayaa shanta soomaaliya ereyga ereyga leexda ugu dambeysay waxaas lagu bedelay ereygaa finaali weyn taa macnaheedu uu yahay inaanu jirin shan qaybood oo soomaaliyeed oo maanta gumaysi haysta laba ay xorowday wan dowlad samaysatay sanad julaay oo ay isku rogtay markaa dowladda soomaaliya iyo saddexda uu gumaysi ku haysto nineteen seventy sevenna waxay isku rogtay dowladda soomaaliya oo dowladda muqaadima ee soomaaliya dowladda jabuuti iyo labada gumaysigu haysto shanta soomaaliya marka waxay ku ekayd oo keliya urtii gumaysiga maxaa soo cusboonaysiye maanta in soomaliland oo shan bay uqaybsan tahay ma gumaysigaa dalka ugu soo noqday ma arrin siyaasadeed baa ka dambeeya mugulxaadka noocaasi seen muxuu keeni karaa maxaa sheegay ujeedada ka dambeysay ee eedaa loo isticmaalay oo sidaa loo yeelay
horta shirku shanta soomaaliyeed iyo soomaali weyn midkoodna runtii muu promote garayn shirku wuxuu isku dayayey in uu inta karaankood ah ay ka fogaadaan wixii keenaya ishardi siyaasad qayxan oo noocaasana shirku kamuu hadlayn wuxuu ka hadlayay maxaa dan ah maxaa ummadan meel ku kala nool oo qaarkood dowlado kale ku jiraan haddana aanay waxba ka qaban karayn heritage ama cid kaleba ama adigii aniguba inaan waxba ka qaban karin laakiin haddana maxaa daruuri ah oo dadkan iyo ummadan meelo ku kala jira ay wax wada qabsan karaan maxaa u gaara maxay wada qabsan karaan in loo daayo siyaasadda ama xisbiyaadka siyaasadaha ama jabhadaha bay qaarkood ka halgamayaan ama jabuuti oo kale oo oo iyadu hadda boqol kiiba boqol isku haysata inay dal madax banaan tahay laba qowmiyadood oo oo kala duwanna ay qaybsadaan awoodda canfar iyo soomaali bimacnaa heritage arrintaa aad bay isaga fogeysay laakiin waxay aada isugu taxaluujisay waxa la yidhaahdo diiwaangelinta horumarka ay dadkani gaadheen ama horumarka ka dhiman sida ay ku sheegeen wargeyskoodana ama warqadda ay soo saareen oo hordhac ahayd waxay samayn doonaan sanadle ay ku qiimaynayaan maxaa dadka u qabsoomay maxaa u soo kordhay maxaa ka dhacay for instance hordhaca ay soo saareen intaan shirka la tegin waxay aada u naqtiimeen hadda heerka ay taagan tahay dowladda federaalk soomaaliya iyo hiigsiga la hiigsanayo in la qabto iyo inaan la qaban karayn doorashada vote somaliland waxay hoorta uga xariiqeen gobol ahaan in ay doorasho runtii kolba positive loo arko ay ka dhacday iyadoon rabshad lahayn waxay ugu dhowaan karayna vote uu ka dhacay somaliland d d s i ama kililka waxay u qushuuceen projectska laga qabtay dhowrkan sane ugu dambeeyey ama ha noqoto biyogelinta ama ha noqoto tacliinta runtii dadkii kasoo qayb galayna labada gooboodba ama somaliland ha noqdeen ama kililka ha noqdeen si fiican bay uga warameen qaybaha waxa u qabsoomay iyo waxa ka dhiman tan kenyana dee raggii ugu sarsareeyey oo you know baarlamaanka ku jira ama mandeero kuwa kaga jira ha noqdeen ama yuusuf oo laga doorto islii ha noqdeen wuxuu nala qaybsaday kenyan somalis heerka ay kaga jiraan maanta ama dowladda kenya ha noqoto ama dowladda kenya meelaha ay kaga jirto xafiisyada internationalka ha noqdeen isagoo noo sheegay xafiisyada kenya ay ka hayso qayb ahaan internationalka boqolkiiba saddex iyo soddon inay soomaali u hayaan ama united ha noqoto ama faw ha noqoto ama red cross ha noqoto meelo badan marka kenya iyagu soomaalidu ay horumar badan sameeyeen galgalka xagga siyaasadda xagga kuwan d d s ay ay ay soo bandhigeen projects iyo wixii la qabtay heritage runtii dee xisbi siyaasadeed ma aha waad la socotaa waa xisbi tinkitank tala bixin ah waxaan u malaynayaa in hadhow inay isku xiigsiiban doonaan meel fakerka soomaaliga ah ee saxda ah ee markaa ku dhisan data iyo information saxa meeshii lagu qaadaadhigi lahaa ummadana loo soo bandhigi lahaa waad ogtahay hadda sakar soomaali ah meel loogu hagaagaa waa iska yaryahay meelo badan buu ka soo baxaa ama siyaasiyiin baa inoo qeexda iminka waxaad la socotaa wadaniyada soomaaliyeed sidii loo qeexi lahaa in ay hadda discushinkeeda ama doodeedu dhici karto marka dib loo furo nakhtiinka axdiqarameedka waxaynu ka filan doonaa un hadhow toole hay-adan oo kale oo forum for ideas samaysay in aan dowladda uun loo dayn in arrintii soomaaliyeed ay iyagu uuni tafatiraane in dad aqoonyaana ah professionals academics ah curiyayaal ah gabayaa ah in arrinta soomaaliyeed iyana ay rool ka qaataan marka runtii waa waa forum lasoo daweeye laakiin dee tan siyaasadda ee soomaali weyn waxay u taallaa baan u malaynayaa siyaasiyiintu inay ka hadlaan faysal waxaa jirta aaminaada dadku ka aaminsan yihiin horta hay-adda tan inkasta haddaa loo sharaxday adigu qaabka hadda jeegyadu isu soo bandhigeen balse dadka soomaalidu waxay aaminsan yihiin inay ahayd hay-ad madaxweyne xasan iyo gruubkii aaminsanaa inaan federal soomaaliya laga xigin ay u samaysteen inay fikirkooda ku gudbiyaan shirarka iyo doodahana ay u qabtaan si had iyo jeer ay dadka u xishaan ama ugu soo bandhigaan inaan waddankani federal u baaxno taasaa soomaali ka aaminsanay marka ma waxaa jirtaa in ay ku guuldareysteen arrintaasi oo ay socon weyday haddana ay u rogeen markaa inay yidhaahdaan soomaali weyn ayaanu baraanjo kale u samaynayna
horta dee soomaali baa ka aaminsanayd inta kollaba iyaga qaar baa aaminsanaa ama raacsanaa fikraday qabeenba marka waa lagu kala qaybsanaa inaad tidhaahdo baa ka fiican baan u malaynayaa anigu runtii kolba waan u jeeday paperska ay soo saari jireen runtii meelana waa isaga dadaweyn oo haddaad xusuusataan markay warqadda ka qoreen arrimihii jubba boqolkiiba sagaashan haddaanay kaba badnayn isku fikrad baan ahayn laakiin sida jubba ama jubbaland loo loo qaramaynayo oo loo federaaleynayo iyo jidka loo marayo baa kala duwanaa warqadda ay heritage ka soo saartay iyo warqad anagu aanu qoray laakiin basically mabdi'iyan haddaad dib u raacdo ood akrido warqadii anuaan qoray iyo tayda qoreen waa isku dadawaayeen horta runtii dee soomaalidu waad ka shakisan tahay aniga qudhayda gaarimaanaan wada saarayn laakiin waxa fiican in ma og tahay la wada hadlo fulaxantiis ma ogaa la yidhi waad ogtahay in ana waa ogahay kollaba in dad badani ay qabeen in heritage iyo xasan sheekh maxamuud ay isku dawaayeen laakiin i think waxaa la rabaa inaynu inagu is-challenge garayno oo bal meelaha ay ku taageeri jireen xasan sheekh maxamuud iyo meelaha ay kaga soo horjeedsadeen ama ay ku canaanteen qudheeda in dib loo fiiriyo dib loo akriyo oo markaas sentisize garayso markaa laga qaato laakiin iyaga qudheedu waa ogyihin in soomaali kala shikisan tahay waxay forumkan oo kale u qabteen oo loo dhannaana waxay ku tusaysaa in ay heritage rabto in feker soomaali u dan tahay meella la isugu keeno lana munaaqashoodo tunisas midaan kuu sheega waxa weeye dadka meesha ugu badnaa anigu inkastoon independent ahaasaad ka warqabto kollaba dadka meesha ugu badnaa waxay ka yimaadeen puntland marka bimacni taasi maxay kuu sheegaysaa xoog bay ku socdeen ama dibad ha ka yimaadeen ama kenya iyo meelahaas ha ka yimaadeen runtii rijin ahaan iyaga ugu badnaa marka i think idin haddii ay berigaa dhinac u badnaayeen oo hadda ay inoo fureen ama ay dadka u furayaan yuno forum cusub qofkay ku xidhan tahay dee inuu yidhaahdo waa la gurinayaa waana la fiirinayaa iyo in uu faraha ka qaado uu ka fogaado arrintaas waa shaksi laakiin de kollaba qoladan waxaan u malaynayaa un hadda in ay independent think tank yihiin lana fiiriyo si gaar ahaanna loola socdo baan anigu talo ahaan odhan lahaa
bal hadda guud ahaan markaa sirka sidaa u eegto kolle go-aamaa ka soo baxay si dadku markaa u dareemaan isagoo qodob qodob ah qodob qodobku waa ka fudud yahay fahanka saxaada faraha badan laba saddexda ugu muhiimsan haddii aad isagoo qodob qodob aad dadka ugu marto waan jeclaan lahaa si dadku markaa u akristaan muhiimada shirkani waxa uu ahaa
horta runtii waa shirkii ugu horreeyey usuallyna shirkani shirarkii hore waa ka duwan yahay shir intuu mar dhacay lagu dhaqaaqaya maaha waa shir sanad la noqon doono every year dhici doono marka qodobka ugu weyn ee meesha kasoo baxay waxa weeye kow in nafsiirna la qabto in jabuuti lagu qabto iyo in kenya lagu qabto ma garanayno laakiin kolleba jabuuti aada iyo aad bay usoo dhaweyneysaa marka labaad ee lagu qabto inkastuu yuusuf xasanaan ku ballan qaaday in uu muruq iyo maal isagoo kaashanaya shacbiga soomaaliyeed ee ku dhaqan kenya iyo dowladda uu qeybta ka yahay uu isagu baarlamaanka haystaba guddi hoosaadka u qaabilsan arrimaha foreign affairska in uu isna ballan qaaday marka qodobka ugu weyn ee number one ah waxa weeye in sanadlahaas la qabto nafsiirna la qabto tan labaad waxa weeye in ay soo saaraan report sharaxaya wixii laga hadlay iyo gobol xaarkii loo sameeyey arrimaha ugu waaweyn ee meeshan laga munaaqashoodayna waxay ahayd sideebaa la isugu tallaali karaa la isugu xidhi karaa dadka soomaaliyeed ee labada dhinac ku kala nool ma waxa habboon in hadda la isku xidho oo laga sakaro strategies la isku xidhi lahaa dadka xadadka labada dhinac kala xiga iyo sidii looga sheekaysan lahaa dadkan maxaa horumarinaya maxaa danahooda ah maxaa caqabada haysta maxaa hortaagan intaas oo dhan waxaan u malaynayaa riboorka ugu horeeya oo isna qodobka saddexaad oo ah riboor hubsan in laga soo saaro arrintan oo markaa qeexi doona directionka iyo meesha la tegaya walba intaasaa ugu muhiimsanay marka maaha in shir inta mar la qabtay lagu kala kacayo waa shir taxano noqon doona laakiin hay-aduna ama annual forum for ideas noqon doona meesha fakar saalim ah oo ka turjumaya soomaalida danaheeda meelay kasoo bixi doonto
waayahay faysal anigoo kuugu dari doono haddii laha yidhaahdo dhacdooyinka ugu waaweynaa ee soomaaliya ee sanadka two thousand seventeenka sidlaatankii bisha december two thousand seventeen shumas xaflad ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho taasoo ka dhignay sidlaatan sanadood markii ugu horeysay sidlaatankaas sanadood ee soomaaliya qayb kamida xorriyadda ama wadan xorriyadiisa muujiyo oo ah hawada sare marka laga tago xuduudaha ay tahay inay iyagu awal un ka maamulaysa iyaguna soo wareegeen hadda ka dambeeya magaalada muqdisho laga maamuli doono waaya dadka soomaalidu faysal waxay kaaga barteen inaad kusoo gebageyso barnaamij kasta oo aad qabanayso iyo warbixin kastoo aad bixinaysaba ereyo aada u gudbiso marka u dambaysa oo aad kula talinayso aad jecesha inaad gudbiso had iyo jeer maxaad jecesha in lacaawo haddaba barnaamijka kale ugu soo xidho aad ku tiraahdo soomaali
wel runtii dee ku noqon mayno sanadkan waxa soo dhacay runtii soomaaliya waa soo hagaagaysaa dal waxay noqonaysaa hadda uun dhibka kasoo baxaya fooshuna ma dhib yara waxaan dhacaya ee hadda aynu arkayno dowladda farmaajo lagu eedeynayo in ay ka gaadiyeen wax kale maahe waa fooshaas dheer dowlad kastoo ilaa iminka timid oo xilligii siyaad beri ka dambeysayna runtii fooshaas iyo leelleelkaas waa soo mareen keliya shirkan aan tegey wuxuu ifahamsiiyey markaan arkay dad kala duwan oo meelo badan ka kala yimid si kasta ummadda soomaaliyeed ha loo kala xidho eh in ay tahay ummad family ah isku mid ah wakti ay noqotana garan mayno inagu laakiin wakti ay noqotana ummadani aayaheeda ay ka tashanayso ama soomaali weynde ama shanta soomaaliyeedde ama dadka af soomaaliya ku hadlade anigoo kale waxaan aada uga hadlay dadkani inay yihiin qoomiyadda labaad tiro ahaan oromoodu waa toddobiyo soddon somaly speaking people waa shan iyo soddon anxaarada inaga ka badan kukuuyaha inaga ka badan kuwa kalena iska badaa its a power dad xooga iyo muruqa iyo dhulkaale beri iyo bad cidda keliyaata leh xoolaha marka la eego per capita qofka soomaaliga marka lala koonteergareeyo inta xoolee kusoo hagaagaysa iska badaa haddaynu ulbaxnay inta cadadka kalluun qofka shaksiga soomaaliga kusoo hagaagaya macnihii ciiddaas ka badan markaa anigu waxaan aaminsanahay shirkana aan ka fahmay somalia future is bright macnihii weli lama qorin taariikhdeena qaarbaa qaar baa taariikhdoodu gaagaabsi tahay ama hadda ay dee duq noqotay laakiin inaga we are a very young nation hadda uunbay taariikhdeenu bilaabmatay rajo aada iyo aada u weyn oo ah in baalkii soomaalidu ay dadku moodayeen inaynu baaba'nay aniga ay iiga dhigan tahay in hadda uunu bilaabnay markaa bixirta la xidho aada la isugu adkeeyo loona diyaargaroobo geedigaa dheer
waaidin aad baa umahadsan tahay faysal cabdi rooble iyo golaha nineteen sixty dhammaanba wabsiyadada kala duwan ee golaha xiriirka lale iyo wabsiyadada golaha ayaa qacdi doona haddii ilaahay yidhaahdo aad iyo aad baan faysal kuu salaamaya